gudoomiyaha gobolka howd iyo mas-uuliyiin kudararta wasaarada gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee maamulka somalilan yoweyba kormeerana dhismooyinka ku darara wadadan dhexita degmada baligubadle iyo magaalada hargeysa oo ahay tito muhiiman isdararowka bulshada ee deegaanada dowlada somalilan ankureenkana kumid mas-uuliyiinta qaybta ku haytay kormeerka dhismooyinka lakwada jidkan dhexeeya hargeysa iyo beledugla yoweyba ku hadalena muhiimada markaasi lata dhismooyinku
runtii farxad gaaray noo tahay in barbilowgii degmadu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan xasan jalaal abrow ka dhex dhigay degmada gumuraha soo ballanqaadkiisu waxaa marka horeba in waddadaas insha allah uu dhammaystiri doono aadna ka deegaan ahaan iyo ka gobol ahaanba aan aad iyo aad ugu mahadnaqayno runtiisana waxaa si gaar uga mahadnaqaya gudoomiyaha gobolka xamiid shaleebaan doob oo aan isleeyahay waa gudoomiye runtii dadku kala hooladii ayaa badan yihiin nasiib u yeeshay in markii koowaad uu gobolka lasoo magacaabay waddadu ay bilaabanto isna runtii marka ciyaarta la falaqaynayna ninkaasi wuxuu ka ciyaaraya number nine gobolka number nineka ayuu runtii aad uga ciyaaraya waa nin aad u furan aad baan soo dhaweyna guddoomiyahana aad uga mahadnaqaynaa sida qiimaha badan runtii looga shaqeeyo ka degme ahaan kaamki halkan buu yaalaan aabiyeeda runtii si fiican baan wada shaqaynaa maanta waxaanu jecelnahay inaanu degmada ka degme ahaan ugu deeqno shaqaalaha ka howlgelaya degmada ka howlgelaya waddada xanta neef oo ariga qaadasalaan kulle annaga farxad weyn bay noo tahay ka gobol ahaan waddadii inta badan aanu sugaynay oo bilowgii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan sida ballan qaaday baa uu ka dhageeyey oo si fiican oo dardar dadaal iyo kartila ay u wadaan qolada hayadda waddooyinku oonu taaganay maanta iyadoo la dhigay afar kilomitir xagga waqooyi loo dhigay lana kala bixiyey hal kilomitir xagga koonfureedna loo dhigay hal kilomitir isaan soo arkay imanka aad bay u dadaalayaan waan ugu mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba farxad bay noo tahay annaga ka degma ahaan ama ka magaalada madaxda caasimada gobolka markan ka hadlayo diyaar waxaan noo nahay wax alla wixii nalooga baahdo yaa waxaanu sameynay dhaamin waaweyn oo halka dhiigga aan uga sameynay waxaan ugu talagalnay inaanay booyii markay yimaadaan aanay iskudul caajisin ama aanay iyaga iyo xoolihii iyo magaaladuba biyihii kal baan u kala samaynay marka biyooyiddu markay timaado si aanay waddada uga habsaamin waxay gelayaanuun dhaabkaa waaweyn aanu samaynay xoolahaana boqolkii neefay ugu horreeyay waan u diyaarinay walow dee annagu degmada kolley aan ku ballaarannahay degmada gumuraha oo degmadii doorashadii ay tahay degmooyinkii yarraay o dhan iyo tuulooyinkii yarraay o dhan waynu harsan yihiin laakiin boqolkii neefee ugu horreeyey diyaar bay yihiin wax kastoo annaga nolo naloga baahdana diyaar baanu nahay gudoomiyen maaraye iyo agaasime gaadiidka wixii annaga aad nooga baahataana diyaar waxaanu nahay inaan idinku soo wareejinno idinkuna aad nagala wareegtaan shaqaalaha meesha dhanka kale agaasimaha guud ee wasaarada gaadiidkaiyo horumarinta jidadka somalilan iyo maarayaha guud ee hay-adda wadooyinka iyo wayba ka dheeradana meelo marahayaan howlo dhismooyinka wadada
wadadan haddaan yar dib ugu noqdo koley beyskeeda hore waa yaalay inkastuu roobku baaday sabgareerkeeda hore beys baa dul saarnaa beyskaas u baahan in dib loo soo kabo ciid fiican baa taalla oo koley aad baan rajo weynahay una moogtahay kalsoonahay injineerada hawshan gacanta ku haya maadaamaan ka mid ahaa ologooda ka mid ahaa oo ka mid ahaa injineeradii wakaaladda ka mid ahaa waxaan aad ugu kalsoonahay nimanka gacanta ku haya inay khibrad iyo waayaragnimo ku fiicnay lagu leeyihiin wadadan wadadan oo ah wadda u muhiim ah isku socodka somalilan sidaan in badan oo hore aan sheegnay wadadan waxaan ku rajo weynahay siday ay gudoomiyu ka dhawaajiyey maarayuhu moogtahay ku leeyahay inay dhammaystiranto sida ugu dhaqsaha badan leh oon dareemi karaynaa waddada
waa sharaf way noo tahay waan ku faraxsannahay abaal weynna waan ugu haynaa waannu filaynay inay reer belogubadle ama gobolka hawl ama deegaanka gumburuhu ay leeyihiin gobonnimada noocaasa hore aanu sheego agtooda inaan lagu qadaynin hore waanu sheegay maantana way ka dhabeeyeen waa ka guddoomaynaa mas-uuliyad weyn baa inaga saaran ciiddaa iyo raqaskaasay jiqayaan cadceeddaa iyo dhaxankaasay taagan yihiin waxay u baahan garab istaag waxay qaataan kuma fillaa waxaase ku filanaysa deegaanku marka yuhuun la garab istaago haddii aan la yidhaahdo abaal weyn baan idinku haynaa guddoomiyaha gobolku waa dadaalayaa maayarkuna wuu dadaalayaa guddoomiye iyo maayarba waxaan idiin haynaa sharaf weyn waanu sheegnay madaxweynaha wuu og yahay sida nooga shaqaysaan dhismo lakuda waddada iska hiraasa degmada baligobadla iyo magaalada hargeysa iyo weyba iyo eetaad towalbadan ku bedeli doonta anis dararowka bulshada iyo baawurta